magaalada hargeysa ayaa lagu soo gebagabeeyey kulandiimeedka ah ansaaru sunna iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid a culimmada waaweyn ee soomaalida sidoo kale mas-uuliyiinta somalilan ayaguna shirkaasi ka hadlay warkanna waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle
ayaa afartii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay culimada soomaaliya sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo ka mid ahaa culimadii halkaasi ka hadashay ayaa soo hadal qaaday sida ay muhiim u tahay in deganaanshaha iyo amniga ay bulshada ku faraato mid waxa weeye nicmat alamni walistiqraar amniga iyo istiqraarka deganaanshaha nicmada ay leeyihiin waxaad moodaa laba shay oo islaasimaya inay yihiin oo isku xidhan amni iyo istiqraar haddii la helo oo la ilaalin waayo shareecadda islaamka macaasida lala dagaalami waayo fasaadka aw dulmigu ugu horreeyo lala dagaalami waayo amnigii iyo istiqraarkii uu kala dhantaalmaya oo ma so ma soconayo haddii amnigii iyo istiqraarkii la helo deganaansho la helo oo tadbiiqa sharica alislaamiya la waayo iyo maxaarabata alfasaad la waayo iyadana istiqraarkii iyo amnigii waa u kala dhacaya wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa tilmaamay sida ay xukuumaddu uga warhaysay ama wadatashi uu kulankan ugu qabsoomay ilaahay baa mahad leh wax loo mahadnaqay ilaahay baa ugu weyn inuu sida nabadgelyo isugu keen keenay inuu sidan inankoo deganaasha isugu keen keenay in culimmadeenna ay caawa muddo afar maalmood ah halkan ay muxaadarooyin dadkeenna halkan ay uga jeedinayeen waan leena culimmada aad iyo aad baa ku mahadsan tihiin culimmadu iyadaa dee shareecada culimada inoo haysa iyagaa lagama maarmaan ay tahay inay dadka inoo wacdiyaan dadkeenna kalena lagama maarmaan waxa inaynu wacdiga ka qaadano waxaynu leenahay markaa ilaaha amnigiina siiyey ee nabadgelyadaina siiyey inankuna waynugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay ilaahay haynoo sii siyaadiyo ilaahay haynoo sii barakeeyo shirkan markii la qabaqaabinayey culimada iyo xukuumadda somalilan way isaga yimaadeen way isla qabanqaabiyeen way ka wada tashadeen shaki kuma jirin dawladduna kamay shakisanayn culimmada inoo imanaysayna waxaan leenahay halkani waa dalkiinnii waa dadkiinnii naga mid baa tihiin waxaanu idin leenahay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa si gaaraan ugu mahadnaqaynaa culimada dabadda inooga timi markii aan qabanqaabinaynay culimada waxaanu sarag wasiirka diinta iyo awqaanta xafiiskiisa sheekh mustafe ismaaciil haaruun iyo sheekh yaxye sheekh almis yaxye xaaji ibraahim iyabaanu isugu nimi aniga dabadeedna arrintaa waanu isla waafaqnay annakana shaki nuguma jirin waanu isla meel dhignay ayaguna culimadiiba ahaana waanu ku kalsooneen inay culimada yadu iyo culimada kale ee ay marti qaadeen ee u imanaya ee ay ka wada mid yihiin maxaan ku dhahday addiin annasiixa inaanay wax dhib ah aanay halkan keenaynin aan ka ahayn barakada iyo sharafta aynu caawa halkan ku fadhino allah inoo siiya kulandiineedkan ansaaru sunna saddex ayaa afartii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen culimo aada u tiro badan iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen culimada waaweyn ee gobolada somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa